kulankan oo ay qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada jubbaland ee luqabadi magaalada kismaayo iyo weliba lamada maalin uu soo dareer lagu hadala doone sida kor lanqaado karo xirfadaha guddoonada dhalinyarada ardayda iskuullada jubbaland maadaama horumarinta xirfadaha iyo qeybqaadaasa shaqalaanta gudoomiyaha dhalinyarada kismaayo abaadir cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha ardayda iskuullada kismaayo axmed khaliif iyo weliba ay sheegeen intii kulankan iyo ka talgaleen sidii uu muuji laayeen abuudiyo iyo oona xuseen muhiimadee la taha in dhalinyarada la garab mas-uuliyiin inaan halkan ka furno tababar ama nooga furtaan ku saabsan leadershipka ama hogaaminta guddoonka dhalinyarada guddoonka ardayda kismaayo iskoolaadkooda ayaan rabnaa inaan tababar u sameyno oo hogaaminta wanaagsan ah iyo fagaara ka hadalka tababarkan cid naga caawisay oo ma jirin aan dhalinyarada golaha dhalinyarada degmada kismaayo oo kaashanaysa walaalahood s y l iskutashi noocaasa ayaan ku qabanaynaa wax hay-ad ama dowlad kaleetoo naga caawinaysa ma jirto waxaan jecelnahay mar waliba haddii ay jirto in nala ka caawiyana in aan tababarada noocan oo kaleeto qabanno haddii aan weyno in nala ka caawiyana aan mar waliba qabanno wax waxaa arkaysaan waa guddoomiyayaasha iskoolaadka magaalada kismaayo ilaa iyo shan iyo labaatan iskuul iyo guddoomiyahooda guud halkaan fadhiya garabkayga axmed khaliif saa ognahay ardayda guud ee kismaayo ama iskoolaadka magaalada kismaayo garab fiicanoo ballaaran ma haystaan annaga ka dhalinyarada ahaan ka dhallinyarada ahaan waxaan haddii ilaaha yidhaahdo hadda ka iyo wixii ka dambeeyaba aan diiradda saari doonnaa ama aan awood badan siin doonnaa inaan ayaga dhinacooda istaagno shirkan iyo si guddoomiyuhu sheegay kulankan iyo kulamo badan oo kaleba ardada in lagu garab istaagaa baan codsannay waana ku ku dadaalaynaa waana ku guda jiraa sidii maaragtay ardayda mar kasta loo caawin lahaa loona garab istaagi lahaa isbeddel si uu deegaankan ugu imaado ardaydana ugu imaado bulsho maaragtay isku wada tiirsan oo isanfacdana loo helo horumar iyo higsi fiican aan u gaarino gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada kismaayo najiiba barre salaad iyo weliba uusoo ku bogaaday ururka dhalinyarada oo kulankan iyo haqabanqaabeen usoona tilmaaminti waqtiga dhalinyarada soomaaliyeed iyo baahin in laku dhisa dhinig iyo hogaaminta waa wax runtii aada loogu farxo waa kulan kulamadii ugu qiimaha badnaa ee runtii aan ka soo qayb galno in arday ka timaaday iskuulla dhan labaatan iyo shan iskuuloo magaalada kismaayo ah la baro leadership skill wax la dhaho runtii leadership skill marka la dhahaayo waa maado godo ballaan xaqiiqatan marka laga hadlaayo laakiin qofka waxay ka rabtaa fahan iyo ujeeddada laga leeyahay waxa leadership la dhaho iyo xirfadda wax loola jeedo way kala tahay marka laga hadlayo leadership iyo skill wax laga hadlayo waa xirfaddii iyo hogaamintii iyadoo marka isku wada jirsaa u baran lahaydeen runtii waxaan rabaa inaan inta ka ballan qaado waxaan samayn doonaa ka degmo ahaan leadership skill markii laga hadlaayo afaray usii kala baxdaa afar waa afartaas tan haduu ila hahdo waa qaban doonaa kulamadan kulamada kuxigaan ku qaban doonaa annagoo ka degma'aana haduu ila hahdo ballan qaadeen ayadana adinkaana laydin bari doonaa hadduu ilaa yidhaahdo laakiin waxaan aaminsanahay maantay aragti guud inaad ka wada qaadan doontaan leadership skill wax la dhaho laakiin waa sii kala qadqaadayna waxaan usii kala qadqaadaynaa afartaas tan haddaan soo sheego oo communication emotion decision problem ayadana waa sii kala qaadi doonaa